بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu dhegaystayaal si kastaad noo dhegaysanaysaan iyo meel kastaad kaga jirtaan baalkani waa madasha lixdanka oo dhaaxba lagu falanfeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa sidoo kale madasha lixdanka aalaaba lagu ururiyaa wararka kasoo cusboonaaday deegaanada soomaalida sidoo kale waxaa lagu qaadaa waraysiyada siyaasiyiinta hogaamiyaal dhaqameedka ganacsatada iyo wixii lamid a waxaa maanta marti inoogu ah odayaal reer bu-aale ah oo u hogaaminayo cabdiraxmaan jubba oo khadka telefoonka kaga jira magaalada nairobi kusoo dhawow cabdiraxmaan adiyo odayaasha kaleba madasha lixdanka waxaan waa maadsan tahay horta anigu cabdiraxmaan jubba ayaa la yidhahdaa waxaan kasoo jeeda beelaha taga jubbada dhaxa ayaan ka mid nahay awliyahan baan nahay qolada la awliyahanka ayaan nahay meesha dhibaatada koowaad oon ka hadlaynana waxaa weeyaan meesha la yidhaahdo bu-aale oy nimankan haystaan dhibaatada badan ba fara badan baa ka jirto sanadkan abaarihii dhacay dhibaatadii dhacday dad badan baa ku dhamaaday weelka aan soo dhaafnay ilaa dhawr naag hooyanaha ku dhinta ku muraacay meesha ayaga ana dadii dunya wax taqamaan abaarta sanadka hataa xoolaha ay ku baaba'een aniga kula hadlay walaalkeyna ku dhintay oo meesha ayada oon ugu dhintay daacuun badan baa ka dhacay dad badan baa ku dhamaaday maxaa aha wax ilaahay abuuray oo laga qabtayna ma jirto maamul jubbada dhaxaad jubbaland hadday tahay iyo hadday tahay federaalka wax laga qabtay maala dhibaato badan oo meesha ka jirto marka cabashadaanada ugu xooga badan iyo dee khayridhaanta waxaa weeyaan meesha ay sidii tobanka goboloo soomaaliya oo macnaha cabdiraxmaan aan su-aala ku weydiine waanu idin fahamnay reerka aad tihiin iyo halkaad ka hadlaysaan ma baaq baad diraysaan hay-adaha gargaarka iyo caalamiga iyo alleliha lala soo gaaro dadka gargaar ma qoladan al-shabaab ee meesha haystaad cambaaraynaysaan ma maamulka jubbaland oo deegaanka uu hoos yimaadaad ka cabanaysaan waa maxay arrinkiina
waxaan ka cabanaynaa maamulka ka jira jubbada dhaxa ka jira oo jubbada hoose ka jira maayo maamulkaas oo wixii loo ismaday iyo wixii loogu talagalay baa ka gaabiyey maalinkii u horreysay suwa taatiinka laga soo bilaabay dagaalka laga soo bilaabay boodarka kenya oo soomaaliya lagu tagay wixii socday iyo arrimihii loo socday markii soomaalida dekada la tegay waa la iska degay wax ilaahay abuuray oo laga qabtay iyo wixii dadka loo imaday iyo wixii lagu ballamida maamulkaas faruu kala baxay wuu ka gaabiyey cambaaraynta koowaad waxaan usoo joodinayaa maamulka ka jira jubbada hoose
intaa waanu garanay maamulkaad ka cabanaysaan cambaarayna waa usoo jeedinaysaan yaa tihiin idinku ma odayaal qabiil baa tihiin ma urur siyaasiyiina siyaasiya baa tihiin magiciin idinku yaa tihiin markaad cambaaraynaysaan maamulka annaga oo cawliyahana oo qolada la yidhaha cawliyahanka nahay oo ma kasoo jeedaan jubbada dhexe oo qolooyinka macnaha soomaalida jirta qayb ka mid ayaan nahay oo cawliyahan baana la yidhahdaa meeshaasaana degnaa macnaha gobolkaas dadka degaan badan baa nahay dhibaatadana waxaa weeyaan
dadka waa garanay qabiilka cabdiraxmaan aad tihiine intiina iminka meesha joogtaa ma odayaal baa tihiin dhaqan oo si qabiil u hadlaya mise siyaasiyiin baa tihiin wax saluugsan oo maamulka sidaa u cambaaraynaya waa maxay taytaladiinu idinka
anagu siyaasiyiin baa nahay oo macnaha waxaan nahay oday dhaqameed manihina siyaasiyiin baa nahay kasoo gobolka kasoo jooda oo ka cabanahaya maamul xumida meesha ka jirta ka cabanaya ayaan nahay sidaas iyo xaaladda anada ay tahay maamulkana wixii loo idmaray iyo wixii ballanta ahayd iyo wixii international community iyo iyo qolada liraanigaaba wixii ay dastuurkii la qoray maamulkaas wuu ka gaabiyey wuuna farki dhacay gobolka la yidhaahda macnaha jubbalandna magaalo madaxdeeda bu-aaray ahayd magaalo madaxdiina waa laylooday maamulkiina degadan baa la ilaalinayaaye wax kale oo wanaag ahoo la samaynayo kale ma jirto waxla dhaqaaqe ma jirto ciidankii iyo dadkiina meeshaa lagu hayaa annagiina haddii aan meesha ka hadalnana dadki xabsiin badan iyo dhibaata ka jirto marka dhibaatada ugu xooga badan waxaan ka sheeganaynaa maamulka midada madaxda ka yahay
dhibaatada aad ka cabanaysaan maamulka ma kala hadasheen inta idin meediyaha soo fadhiisa
waan la hadalnay axnimadoo aan la kulanay waxaan kula kala nairobi baan kuwada hadalnay arrimahan waan kala hadalnay waan iswayna nooga gaaraabi waayey waxaanan inaga ku qancin buurno iyoba beero galay arrinta ayadana kuma aanaan qancin sababtoo tahay shan sane ayaa laga joogtuwataasiinka laga soo bilaabay shan sane ayuu meesha maamulka joogaa maalinkii ma qaranay kasnaayo ciidanka meesha ee qabtay iyo hadda ciidanka jooga shanta meel marka loo dhiga afar meel kana ka badan marka sababta loo dhaqaaqi wayna ma garanayno markaan kala hadalnayn axmed madoobe hadalka ugu qancin waayo
marka ma degaanka bu-aale eed saad sheegteen kasoo jeedaan oo siyaasiyiintiisi tihiin baad u hadlaysaan ood ka cabanaysaan in maamulkii gaari waaye iyo caynka mise maamulkaad bageli ahaan leedihiin waa fadhiidoo waxba ma qabanayo bal labadaa kala saar
anaa ka qaadanayo su-aashaas weriga adoo raalli ah magacaygu waa xuseen maxamed waxaan joogaa magaalada nairobi waxaan ka mid ahay guddiga badbaadada jubbada dhexe waxaan jecelnahay inaan caddeeyo su-aashan aad soo celcelisay ee ah maxaad ka cabanaysaan muxuuse baaqiinu yahay waxaa baaq annagu uu yahay oo uu ku qotamaa ko in gobolka jubbada dhexe uu ka takoormay gobollada jubbooyinka oo maamulka jubbaland uu noqday maamul fadhida uu ka gaabiyey shaqadii looga igmaday gobolkaas laba in bulshada caalamka iyo dowladda dhexe intaba anagana aan usoo jeedinayno in gobolka uu ka mid yahay gobollada mudnaanta leh in cadowga maanta haysta laga kor qaado shacabkuna ay helaan kaabayaasha iyo fursadaha ummadda kale ee soomaaliyeed todobiyi toban gobol ee waddan ku nool ay haystaan oy ka mid tahay waxbarashada haddaan tusaalahaan usoo qaato waxbarasho midaysan baa gobollada koonfurta laga sameeyey inkastoo gobollada puntland horey u sameeyeen gobolka jubbada dhexe ka mid ma uusan ahayn dadkii fursadda u helay imtixaanka inay u fadhiistaan oy ka faa'iidaystaan imtixaanka isaga ahe ee midaysana loo wada fadhiistay waxay ka mid tahay hagardaamada ugu yar ee lagu hayo waxaa kasii badan arrimihii abaarihii dhacay oon laga warhaynin cid gargaar gaadhisayna aysan jirin marka waxaan u baahannahay inaanu baaq u dirno dowladda dhexe inaanu baaq u dirno caalamka inaanu baaq u dirno gobolkan maamulkan fadhiidka ee jubbaland ee hawshiisii ka gaabiye intaba
xuseen marka meeshaad ka hadlaysaan waa bu-aale waanu fahamnay deegaankii inuu dib dhacay cadow baa haysta deegaankii deegaamo badan oo jubbaland laga haysta ayuuna ka mid yahay idinkuna siyaasiyiin baa tahay baa tihiin kasoo hadlaya nairobi ee kama soo hadlaan bu-aale gudaheedii maxaa u gaara magaaladan bu-aale uga gaara deegaamada kale oo guda cadowga haysto sideese mar haddaan gudihii odayaashii iyo dadkii deganaayo ku guda jiray aanay soo cabanaynin idinka arrinkiina uu noqonayaa nairobi aad kasoo hadlaysaan
actually magaalada bu-aale uma cabanayna hadda waxaan u cabanaynaa gobolka jubbada dhexe waayo gobolka waxaa hoos yimaada magaalooyin badan oo salagli iyo saakow iyo jiliba ay kamid yihiin bu-aalena waa caasimadii gobolka dadka waddanka jooga ee waddanka gudihiisa ku sugan ama ha joogaan gobolka jubbada dhexe qayb ka mida ama ha joogaan gobollada kale ee jubbooyinka fursad uma heli karaan inay hor imaadaan goobaha warbaahinta oo ay cabtaan oy fikirkooda dhiibtaan oo waaqaca lagu ama waxaa u diidi kara nimanka nabadiidka ama maamulkanaaba sameeyey lobing inkaaran oo dhammaan uu la sameeyey goobaha warbaahinta oo xaqiiqdii aan arkaba aniga lacagtii kasoo xarootay dakligii soo xarooday ama wixii lasoo uriyey yaraa ee wax loogu qaban lahaa ama ha ku imaato qaab donation ahaan ama ha ku imaato qaab oo tax revenue intaba in ay ku fangareeyeen sidii lobing loogu samayn lahaa laamaha warbaahinta ee laamaha warbaahintu aysan uga aqbali lahayn dadka in ay xaqiiqdii fikirkooda ku gudbiyaan ood mooda inay biilba siiyaan ayaga
marka xuseenanagoo dhex gelinayna cabashadiina maamulkii deegaanka cadow baa ka haysta wax cagseesana uma leh ama ha ahaato mid gargaar ama mid dawliyaba inuu ka hirgeliyo ha ahaate waa maxay maamulka waxaad kaga cabanaysaan ma maxay deegaanka u xoreyn waayeen oo nimanka nabadiidka ula dagaalami waayeen baad leedihiin haddiise maamulka aad la kulanteen maxay idinku jawaabeen cabashada aad u gudbiseen
waxaan aaminsanahay lix sanaa kasoo wareegta hadda jiritaanka jubbaland gobolka jubbada dhexe dadka ku abtirsaday ee guud ama ha ahaado dadkan aan anagu unasab sheeganayno ama ha ahaadaan dadka kale ee gobolka inaxawa nala degan intuba waxay ka mid ahaayeen dadkii qarashka iyo fursadda ugu badan ku bixiyey sidii maamulkan jubbaland uu ku cagadhigan lahaa ee uu ku noqon lahaa maamul jira haddii ay naftoodii iyo maalkoodiiba u horeen inay maamulkan u cagadhigaan wuxuu ahaa maamulku inuu noqdo mid lagu nafto oo keena xaqiiqdii wixii ay dadkani maamulkan usoo aasaaseen oo ahaa inuu cadow ka kor qaado inuu dawlad u horseedo in uu goobo caafimaad iyo waxbarasho iyo horumar iyo jidad intaba uu keeno haddii shacabkii noocaas ahaa ee himilada qabay ay ku hungoobeen maamulkii deena maanta waxaa weeye in shacabku ay u soo jeedsadaan sidii ayagu ay wax ku qabsan lahaayeen baaq aan dirayno waa midtaasa ma garat
si wanaagsan baan u garanay siyaasiyiin baa jira kasoo jeeda gobolka iminka aad idinku sheeganaysaane jubbada dhexe oo wasiiro leh oo taliyayaal leh oo baarlamaan leh oo maamulka ku jira wax qayla dhaan dirayana ma maqal xidhiid ma leedihiin iyaga mase kala hadashan arrintaas
waan xidhiid fiican baanu leeyahay waan kala war haynaa Fiican.
waan ka wada warqabnaa waxaan jeclahay se inaan siiyo xubnaha arrintaas su- su-aasha kan idin dhaa
haye ku soco
waa runtii runtaa way horta way ku jiraan een, magaca meeshan siyaasiyiinta magacay waa cabdirashiid axmed weeyaan een, runtii een, way ku jiraan saa sheegayso een, maamulka rag ka tirsan oo siyaasiyiin eh laakiin waxaan kuu sheegayaa gebi ahaanba maamulka een, jubbaland marka la yidhaahdo een, jubbada dhexe een, wax gobolkaas uu leeyahay oo dhismaana barasaab ku-xigeen guddoomiyaal degme lixdan sane maamulka uu jiro wax loo dhisin ma jirtaa oo yaraatee Eh, tan kale waxaan ku raacinayaa waxaa tidhi em, gobolka jubbaland cadow meelo badan buu ka haystaa Em, jubbada hoose inteeda badan gacanta waa lagu hayaa jegana inteeda badan degmooyinkeeda sida gardaara iyo bareer gacanta lagu hayaa laakiin gobolkani wuxuu yahay gobolka keli aanan laga haynin hataa hal degmo oo wax loo marin kara oo ama hayado gargaar ay gaarsiin karaan ama loo loo geli karo midna ma jiraan wuxuu noqday gobolka runtii xaqiiqada ka jirto em, waa qalbadii soomaaliya iyo gobolkan had maanta caawan ka hadlayno gargaarata hayadaha gargaarka qayb ka mida loo geliyo inay tagaan oo ay gargaar gaarsiiyaan Eh, sidaa darteed way jiraan siyaasiyiin ku jirto eh, maamulka jubbaland laakiin ma aha kuwa lixdaa sane halka la joogay ama dhibaatadii soo gaadhay ama oonkii sanadkan loo dhammaaday kuwo ka hadlay oo dadkoodii u danqaday maysan noqonin sidaa darteed ayaa noqotina annagii u hadla markaas
arrinka gargaarka aad soo celceliseen waa arrin oo sanadka abaaro iyo cudurro iyo waxbaa ka dhacay deegaamada badiba soomaalida gargaarka maamulku haddii meeshii nabaddiidku ay haystaan aanay gaadhsiin karaynin sidee ugu dhaleecaynaysaan ile maamulkii waaba laga haystaa meeshii iyo sinaba kuma tegi karaan
waxaan ku dhaleecaynaynaa waxaan ku dhaleecaynaynaa ee, waa runtaa way haystaan laakiin waxaan ognahay waxyaaba aan ka garaabi karna maamulkan markuu meesha tegayay awoodda maanta uu leeyahay ciidanka uu haysta iyo hubka uu haysta iyo zaanada uu haysta iyo dhaqaalaha uu haysta muusan lahayn lix sano ka hor Een, gobolkii kismaayo ogtahay dekadii erboorkii caasimad aheed baa la qabtay Een, waxaan hadda ku eedeynayna waxaa weeyaan maamulkan in badan idinka waxaad miidiyaha ka daawateen sanad kasta markii la gaaro sanadka cusub inuu madaxweynaha maamulkaas intuu fuuto gasto uu yidhahdo waxaan qabanaynaa jubbada dhexe isla markaa uy dhaafi waayaan candiliberaali iyo guuriguud aynan hor u dhaafin heedda aan ku hadlo waxaa weeyaan
si wacan baa Een, halkaa dhegeystayaal waa madasha een, waa madasha lixdanka oo dhexda lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida waxaana maanta halkan inoogu marti ah odayaal iyo siyaasiyiin kasoo hadlaya magaalada nairobi oo asal ahaana kasoo jeeda gobolka jubbada dhexe khaasatan magaalada bu'aale cabd cabdirashiid sida uu noo sheegay cabdiraxmaan waxaad ku kulanteen nairobi madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam haddaad arrinka u bandhigteen jawaabtoodii ka siiya waa nooce
Ee, waa run waa la kulannay een, ee, soomaalida waxay tiraa madax meel ka saroo la saleexa male ninka maamulka u sarreeyey waa la kulannay muddo dhowr saacadood ayaan shirkaa ku wada qaadanay Een, runtii een, tirada u haysta ciidanka iyo tayada ay leeyihiin markaanu fiirin aad bay u badan tahay hase yeeshadeeda asaga wuxuu noo soo bandhigay fikir markii annaga aana ku qancin taas oo ah inaysan amisom raalli keenun asaga tilaabo ka qaado gobolka asaga isla markaa anaga waxaan dii looga soo jeedinayna haddii amisom aysan inay tilaabo qaada aysan rabin balse asaga bulshadii ay dooratay horjeedadeedu u yahay inuu dadkii shacabkahaa ee waddanka iskale alle waddanka anaga iskale amisom male inuu usoo bandhigo yidhaahdo war dhibaatadan baa jirto maxaanu ka qaban karnaa gobolkeena annagaa iskale le nimankan martibay lagu yeelna mushaarkooda fiirsanayaan markaas kusoo dambay muddadeena haddii aanu hadalkii falanqaynay waxaan u aragnay inuusan waxa mataqaanaa horumar uusan gobolkaas uusan ka helin maamulkiisa isla markaana hadda wax kala gal oo diyaar oo ay u yihiin inay wax ka qabtaan aysan jirin
wuxuu kaloo noo sheegay een, wuxuu kaloo noo sheegay cabdiraxmaan adigoo raalli ah in maamulka jubbaland khaas ahaan ciidamada jubbaland ay leedahay aysan ruqaansan karin amar la-aan in ay ka helaan fasax nimanka la dhaho een, amisom ee meesha joogaan een, in nimankaasuna aysan diyaar wanayn inay dhaqaaqaan marka wuxuu si rasmiya noogu caddeeyey meesha in amarka laga sugayo waxa uu yahay in lagu ca- ee, gobolka lagu qabto uu yahay amisom ee uusan isaga ahayn oo isagu uusan maanta awood u lahayn inuu intuu dhaqaaqo uu caddayo marka haddii taas oo tahay baq inuu dadka hor imaado oo u sheego dhawar intii waan ku guultaraystay waxba gobol kama qaban kara anigu meesha amison ba u xidhxidhan tahay amison ba tallaabo qaadi karaan aniga haddaan dhaqaaqana madaxa leega toogan inuu intuu imaado ummadda horteeda saa u sheego wey ee inuu annaga dadka hoos noogu sheega maa
waad mahadsan tihiin si wanaagsan ba ad uga jawaabteen su-aasha su-aasha kalaan idin weydiinayna waxaa weye deegaankii aad iminka ka hadlaysaan ee gobolka jubbada dhexe gebi ahaanba ama khaasatan magaalada bu-aale kolley dadyow baa ku nool shucuub kala duwan oo hogaamiyaal dhaqameedyo iyo caynka iyo maamulku xidhiidh ma leeyihiin walow la haysto
faa'iida waxyar ani aan ka aan ka jawaabo adigoo raali anigu guddoomiye cabdiraxmaan jubbar waad mahadsan tahay marka koowaad waan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo arrintan aad noo weydiisay wax xariifa oo bulshada iyo maamulka u dhexeeya oo sideeda oo kumareeyo mito sababtay tahay sidaad og tahay maamulada soomaaliya ka jira uwaasiyaa hogaamiyo badadhaqameedyaa hogaamiyo siyaasiyiin baa jiro intaba wax xariir ahoo isaga iyo maamulka iyo dadkaas bulshada u dhexeeyo ma jiro kumbele keliga sababtay tahay magaalada maamulkeeda hamilada laga hamilada looga baxaa kumbele keli wax ilaah abuuro hool uu ku qaadanayana ma jiro noloshaan dad badan baa isku dayay in arrinta ayada tilaabo laga qaado oo arrinta ayada hataa ciidamo la aruuriyo ciidamada dalaarinaa marka horreysay oo si wasaasinka sidaa joojiyo iyo wax la aruurin karo male markaan dambe oo inuu uu dadka uu ku qanxinayo ciidan baa oo yidhi ciidan waa ciidankii la aruuriyeyne hadde mar waxaan leedahay ciidanka hataa mar dhibaatada hadda layidhi wadaahad la yidhi hubkii lasii lahaa iyo isqaaqiga asaga asar marka dambe dhaxda uu yidhi ilaa amarka hataa misaan loo meelayo markan dambe oo wax baan aruuriyay uu leeyahayne oo hubki waxaan haystaa uu leeyahayne amisaan baa kan taliya kan haytay marka uu labisan wuxuu dhihi waa qadar halka dambene dibadaha iyo diyaarad buu saaran yahay marka meeshaan meelo kale oo ayna haysanin hataa nimankeena masiibka ay haysanin baa jiro lagu baaba'ay baa jira sidaa biyacdaro oo kale waa lagu baaba'ay xoolo badan iyo dad badan baa ku baaba'ay ma macnaha qoladan shacabkana ma joogaan maamulkiisana wax kana lama jeedana ma jiro ilaa saacadda wax wax u qaban waayeen anagu ma garanayno sababta ay tahay dadka daarata ama in daarata wax loo loogu geeyaa hataa biyihii hooyadaha ahaatay ee shaksiyaad uu wadaa dadka loogu diraa dadka lagu barbaarin karay laguma badbaadinin dadkii asagoo faraha laga qaaday lacagtii loogu talagalay waa garan haba oo loogu talagalay hataa marka aan weydiinay jawaab uu naga siin waayey yaa ad u diibtay lacagtii loogu talagalay in dadka abaaraha wax loogu qabto haddii ay meesha aad leedahay wax- aad leedahay waxbaan ugu qabanay yaa u dhihi hadda nin iskii hadda wuu noo sheegi waaye marka waxyaalaha faraha badan aan dhibaatada ahor hadda aan ka sheegayna midaasaa ka mid ah kow oo intaa waa dhibaatada garanay cabdiraxmaan jubba intaa waanu garanay xuseen baa wuxuu ka sanqariyey mar dhawood inuu kamid yahay groub magaciisu yar dhaafay oo nairobi ka jira muxuu ahaa groupka magaciisu
waxaa la dhahaa group ka jiro waxaan ku dhahay magaca annaga waxaa la dhahaa madasha badbaadinta jubbaland dhegeystayaalkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida saana horeba idinku sheegnay maanta waxaa halkan marti noogu ah odayaal iyo siyaasiyiin kasoo jeeda eh, deegaamada jubbada dhexe oo ku sugan magaalada nairobi cabdiraxmaan jubba iyo xuseen macalin iyo ninka la yidhaahdo cabdirashiid axmed cabdiraxmaan su-aasha kale oo barnaamijka gebagabadiisa aynu ku dhownahay aan ku weydiinaya waxaa weeye ururkan aad kaga dhawaa midka aad ku dhawaaqdeen oo aad tirahdeen waa ururka badbaadinta jubbada dhexe ee nairobi aad kaga dhawaaqdeen ma urur siyaasiyaba mise waa urur gargaar iyo samafal iyo arrimo caynkaas dadka u qaban doona
Een, arrinta inaan kaa saxaan rabaa een, cabdiraxmaan walaale ninkaaga wariyaha anaa qaadanaya urur ma aha waa madal een, waa madal aan madal diinin ahayn madal qabiilna ahayn ee waa madal madax bannaan oo siyaasadeed oo loogu talagalay in loogu saxo gargaarna loogu muujiyo gobolkaas isaga ee jubbada dhexe
maxaa magaceeda la yidhahdaa idinkoo raalliya mar kale inoogu celi madasha magaceeda madasha bad madasha badbaadinta jubbada dhexe
madasha badbaadinta jubbada dhexe yaa marka guddoomiye ka ah madasha ma noo tilmaami kartaa xubnaha madasha cid ma nooga tilmaami karta waxaa guddoomiye ka ninka la dhaho cabdiraxmaan jubba ee hadda khadka ku jira oo ah nin siyaasi ah baarlamaan kasoo ahaa een, eh, goboladii een, nidaamkii azania een, eh, howlgaladna kasoo ahaa hadda xildhibaanada een, jubbalandna mar wax kasoo noqday een, eh, siyaasina oo oo siyaasadda micnaha waxaa waaye gobolka jubbada dhexe aada ugu dhuunduleelaya guddoomiye ka ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaamada walow su-aasha mar hore aan idin weydiiyey deegaanka kasoo jeeda jubbada dhexe idinkuna aad kasoo jeedaan haddaad kala xidhiidheen arrinkan ma idinkula socdaan samaynta madashan mise waad isku khilaafsan tihiin sida maamulka waad isku khilaafsan tihiin
siyaasiyiintu waa labo siyaasi jubbada ku jira oo maamulka jubbada dhexe ku jira ee maamulka gobolada jubbooyinka ku jira oo xaqiiqdii gobolka jubbada dhexe kasoo jeeda xukunna kaba haya iyo siyaasi u dhashay meesha oo ama dawladda federaalka ku jira ama banaan ka taagan marka midka meesha ku jira waad iska fahmi kartaa waxaa jira wax walba conflict of interest haddii uu kursigiisa ilaashanayo isaga in uu qayliyo way adag tahay laakiin siyaasiyiinta banaanka ka jooga nidaamka si wa waafaqsan baanu uwada uwada shaqaynaa kuwa laftooda maamul ku jira waan wada shaqaynaa laakiin conflict of interest baa jirta oo de kursigiisa wuu waayay ninkanu haddii micnaha waxa waaye uu arrintan dhaleecayo laakiin wada shaqayn way jirtaa labada dhinacba
si wanaagsan baanu u garanay deegaamadii waxaa haysta nimankii nabaddiidka ahaa oo waxna lama gaadhsiin karo maamulna lagama samayn karo maamulkii markaad kala hadasheen sidaad hore u sheegteen madaxweynuhuna wuxuu yidhi meeshii iminka lama tegi karo waayo amison baana amar ka sugnaayo amisonna ma ogola in meeshaa la aado waa maxay tallaabadaad qaadaysaan marka
tallaabadanadu waxa weeye baaqan isaga aan wadno in uu noqdo baaq gaadho dawladda dhexe baaq gaadho ayaga laftooda oo horta ba la helo marka koowaad istaraatijiyad ka dhana gobolka oo ama ha ka imaato dhanka dawladda dhexe ama dhanka gobolada jubbooyinka ee maamulka jubbaland waayo istaraatijiyad maba jirto sideedaba waxaa la dhahay micnaha waxa waya failing to plan is planning to fail marka haddiiba planba uusan jirin sideedaba wax la qaban karo gebi ahaanba ma jiraan marka horta marka arrintanada noogu weyn waxaa weeye in ama dawladda dhexe ama gobolada jubbooyinka aanu ana wax ma burburinayno sidanadaba wax wax burburinaya ma nihin laakiin waxaa weeye in nidaam aanu samayno annaga oo maamuladii dawda ka wadna ama dawladda dhexe aanu ku riixno ama jubbooyinka laftooda dawlad dawlad dawlad goboleedku hadday naga ogoshahay aanu ku riixino in nidaam la helo istaraatijiyad laga duuli karo oo gobolkii lagu xoreyn karo oo mugdiga looga saari karo
odayaasha dhaqanka ee gudaha ku jira ee ugaasyo iyo salaadiin iyo cuqaal iyo kulli waxbaa jira ma idinkula socdaan arrintan iyagu mise sida iyaguna maamulka oo kale sixul duubayaan
maya maya maya odayaashu khaas ahaan isamada iyo iyo iyo ogaaska micnaha waxaway beesha iyo waxgaradka kale waanu programkan isaga waanu ka simanahay waana program loo dhan yahay oo ah in gobolkaas mugdiga laga saaro khaas ahaan weliba ogaaska waa arrin uu aada usoo dhaweynayo oo uu nagala shaqaynayo
dawladda kenya ee iminka aad ku sugan tihiin gudaheeda markii horena barnaamijka laga soo abaabulay jubbaland dadka deegaanka kasoo jeedaana dad badan ay isku hayb yihiin ay wax ka yihiin wax xidhiidha ma la leedihiin mase u bandhigteen arrinkan istaraatiijiyadan aad doonaysaan inaad deegaanka wax ugu qabataan
maya hadda ilaa hadda xidhiidh manaan la samaynin annagoo aan dawladda dhexe xidhiidh la samaynin ama dawlad goboleedka aanan ka samrin ma rabno waayo dawladdan waa dawlad shisheeye waa dawlad forena arrintuna waa arrin soomaaliyeed soomaali iyo dawladda soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland bay u taallaa marka nidaamkan soomaaliya burburiyey ee soomaaliya kala fogeeyey ee tallaabo walba oo la qaado shisheeye loo faragelinayo ma soo dhaweynayo aniga fikirkayga mana rabno inaan gacanta u gelino kenya waa in dawladda dhexe lagu simo maamulka dawladda dhexe lagu simo lagu simo micnaha waxaa waye jubbaland lafteeda dawladda dhexe lagu soo wajaho oo dabada laga riixo haddii wax qaban waayeen kolkaas istaraatijiyad kalen baa la adeegsani waan arkaynaa siday wax u suurtagalaan
waa jawaab waafiya qodobkaasi waan idinku bogaadinaynaa weliba inaad tiraan soomaalida arrintani u taallaa aada iyo aad laakiin waxa weeye su-aasha ugu dambaysa aan ku weydiinaya baaqani haddii uu gaadho dawladda federaalka waxaa laga yaabaa iyadaba waad ogtihiinoo magaalada muqdisho docba uma dhaafto iminkana ti cusub baa la keenay oo weli aan yani functional ahayn waa maxay jawaabtaad ka filaysaan
dawladda federaalka waxaa lagu dhawaaqay halkudhegeeda wuxuu ahaa danta dalka iyo dadka marka madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre waxaan ka sugaynaa dalkii iyo dantii iyo diintii loo dagaalamayey inuu gobolka jubbada dhexe uu gobol ka mid yahay gobolada soomaaliyeed haddii aanu arrintan u bandhignana waxaan aaminsanahay abaanduulaha ciidamada iyo abaandula iyo iyo xoogga dalka iyo iyo micnaha taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed straatijiyada loo gudbin doono ee ka dhanka la dagaalanka nimanka nabadiidka in gobolka jubbada dhexe uu ka mid noqon doono qayb ka mid a gobolada la rabo in micnaha waxa waaye mishinka laga fuliyo
aad baad umahadsantihiin boqol kiiba boqol dhegaystiya halkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhaxma lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa khadka telefoonka magaalada nairobi kaga jira odayaal iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka jubbada dhexe oo la magac baxay madal la yidhaahdo madasha badbaadada gobolka jubbada dhexe oo ay horkacayaan cabdiraxmaan jubba iyo cabdirashiid axmed iyo xuseen macali soomaali badan baa dhegaysanaysa ugu dambayntii xuseenow oo adduunka dacaladiisa idinka dhegaysanaya qaar kasoo jeeda deegaamadaasina ay kamid yihiin qaar kaloo badanna waxaa laga yaabaa inay idinka dhegaystaan websaydada iyo idaacadaha iyo localka ah oo kumanaan gaadhaya waa maxay fariinta aad doonaysaan inaad gaadsiisaan oo galabta gudbisaan
ko
fariinta intaa kolay guddoomiyaha iyo xoghayaha iyo niman kale igula jira hadka fursad baan siin doona waana jeclahay inaad ayagana fursad siiso fariintooda ugu dambeeya ay gudbiyaan lakin aniga igu aadan kow horta waxaan jeclahay markay waxalaabaan waxa walba oo halaaba in qaab soomaalinimo ah oo bili-aadinimo ah oo islaamnimo ah lagu xaliyo oo aan shisheeye iyo waddan kale iyo ummad kale lala aadin marka arrintan ayadeen wadno waa arrin gobolka jubbada dhexe khusaysa waana arrin soomaaliyeed waxaana kula galgalanaynaa oon mar walba la hoosgelaynaa jamhuuriyadda soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland waxaana mar walba hoos joognaa ummadda soomaaliyeed nairobi baanu joognaa waa waddan shisheeye ma aha in aanu shisheeye hoos gelayno oonu arrintanada micnaha waxaa waye ula geli doono waxaan leeyahay soomaali meel walbay joogto maanta aynu ka wada shaqayno sidii aynu iskugu soo dhowaan lahayn sidii dhibaatooyinkeenna innagu aynu iskaga kaashan lahayn intay maqlaysaa waxaan rabaa inay ka qayb qaataan sidii gobolkan jubbada dhexe wax loogu qaban lahaa oo ay fikirkooda ka dhibtaan fikirkooda ku aadan in gobolka uu xoroobo cadowga loo kor qaado nin walbana wax allaala wixii hiil ah een uga baahano uu nala garab istaago waa arrinta aan soomaalida ka rabno marka si aan uga maaranno shisheeyaha iyo dadka soomaaliyeed waxay caadaysteen inay la hoos hortaan
aad iyo aad baad umahadsan tahay miyay wax ku darayaan nimanka kale
waa isku arag arrintaa baaqanteena kaa suga dhammaantaana arrintaas waa xusanay
aad iyo aad baad umahadsantihiin dhegaystayaal intaa waxaa inoogu eg waraysiga aan la yeelanay madasha badbaadada gobolka jubbada dhexe halkanna waxaa maanta marti nagu ahaa madaxda madashaasi oo ka mid yahay guddoomiye cabdiraxmaan jubba iyo xoghaye xuseen macalin iyo sidoo kale cabdirashiid axmed waxaa waraysiga idiin qaadaya anigoo farxaan axmed nuur inta waraysiga mid lamid aynu dib ku kulmi doono inta ka horraysa ilaa iidankii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo